You're with SBS Radio.
arrintan ma aha arrin cusub oo facebook way soo socotay waayadanoo dhan inay soo gasho the financial sector ama lacagaha iyo bangiyada marka ugu dambeyntii warqad cad bay sameeyeen white paper ka hadlaysa lacagtii rabaan inay kusoo galaan arrimaan oo layihahdo libra ama walletkoodana layihahdo ka libra marka waa yani fikrad cusub laakiin currencygan digitalka ma aha arrin cusub oo waa naqaanaa soomaaliya xataa waa laga isticmaalaa mobile money marka waxaa keliya soo kordhay waxaa weye waxay taageergaranayaan adduunka oo idil yani it's a global issue yani one point seven billion people oo adduunka jooga ayaa mobile qaba laakiin one billion ka mid eh accounts ma qabaan account banki ma qabaan marka arrintaas ay rabaan inay xalliyaan hadday ku guulaystaan waa waan doonaa laba kun iyo labaatanka markaad fiirisid uh, facebook oo lagu eedeynayay privacyga ama macluumaadka gaarka dadka inay sidii la rabeen u xafidin in lagu eedeeyey matalan inay qayb ka ahaayeen eh, xayeysiin la xayeysiinaya donald trump matalan ma lagu aamini karaa lacagtaada iyo inta lacagaha laysugu diro Ya, warqadda aan qoray aniga arrintaas ayaa horta inta badan ka hadlaysa oo waxay leedahay facebook waan naqanaa markay yimaadeen waa wuxuu ahaa kambani xoog ku socda oo odhanaya mootowga sibuu yahay xoogna ku soco waxna jijibi marka maanta ma la aamini karaa oo lacag ma lagu aamini karaa su-aasha ugu weyn meesha taalo wey iyo privacyga dadka lacagtaas ka lahaa aniga waxay ila tahay labada arrinba waa la xallin karaa laakiin waxaan la xallin karin oo mushkilada ugu weyn noqonaysa waxaa weye the governance issue yani bangiyadii iyo world bank iyo i m f iyo federal reserves all this oo adduunka ka jira ma aamini karaan facebook wey haddase waxay u muuqataa facebook waa kambani xoog badan oo bilyanas haysta oo kaba xoog badan dhaqaale ahaan wadamo badan hadda waxay u muuqataa inay ku guuleysan doonaan laakiin weli hadda sanad baa noo dhiman aan aragna marka meesha ku dhamaato waa gartay eh, si- soomaaliya oo kale aad baa loo isticmaalaa mobile maniga ama lacagta mobilada laysaga dirdiroo kale haddii uu ku guuleysto facebooka hawshan inuu galo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa soomaaliya oo kale soomaaliya iyo wadamo badan oo soo koraya saameyn weyn buu ku yeelan karaa sababta waxaa weye masalan soomaaliya dhan tusaale usoo qaadano waxaan kaga duwanayaa dunyada kaleo dhan anaka arrimaha anaga waa iska monopoly yani saddex afar shirkadood baa waddanka o dhan iska haysta ma rabna inaan detailskaas galnaa hadda laakiin taasoo kale way baaba-aysaa yani facebook waxyaalaha uu xalin doona waxaa weye haddii lagu guuleysto monopoligaas meesha uu ka baxayaa waayo qof walba oo maanta facebook account haysto marka awood wuxuu helayaa inuu haysto mobile money digital uu wax ku iibsan karo soomaaliya gudaheeda ama dibaddaba oo open ah oo ka sahlan waxyaalaha haddan haysto o dhan marka saameyn weyn buu ku yeelan doonaa marka waa arrin aad u xiiso badan oo u baahan dadka anaga soomaalida weliba inay aad u eegaan waayo soomaalida inta badan facebook way isticmaalaan macnaheedu waxaa weye marka qof walba oo facebook isticmaala awood wuxuu u helayaa marka inuu lacagtiisana uu facebook u isticmaalo Eh, markaad fiirisid eh, shirkadaha sida gaarka u haysto oo kale hadday meesha ka saaraan oo kale waa wax fiican baad leedahay laakiin saameyn negative ama dhinac xuna ma nagu yeelan kartaa labadaba suurtagal weye horta tan positiveka ayaa badan oo wixii suuqa furaya ee dadka o dhan awood badan siinaya mar walba waa soo dhaweyn karna anaga oo wax fiican wey laakiin khatarteedana way leedahay waxay khatarteeda u leedahay marka waxaa weye dee wadankii dhaqaalihiisa uu furmaya dadkii waxyaalo badan oo hadda u suurtageli karan ayaa u suurtageli kara waxyaalo badan oo hadda ayna iibsan karin ayay iibsan karaan marka taana waxay u baahan tahay marka dowladda nafteeda inay la socoto la yirahdo okay sideen u maamulnaa arrintan marka hadda waad ogtahay wasaaradda anada maaliyadda iyo wasaaradda telecommunicationka labadaba gacanta dowladda kuma jiraan oo dad private ayaa maamula marka haddii facebook iyo cryptocurrencieskan ay soo galaan waddanka xornimo weyn baa imaanaysa laakiin waxaan laga maarmaynin dowladdan inay xoog yeelato oo ay maamusho haddii kale marka heerkan joogna heer kasii sarreeya tegaysaa laakiin oo faraha ka bixi kara marka ma dhici kartaa facebook hadda hawshan markay bilaabaan in dalalka qaarkoodna ay ogolaadaan oo dhahaan waddankayaga waad ka shaqeyn kartaa sistamkan dalalka qaarna diidaan mise caalamka oo dhan ama waa haa inay wada dhahaan ama may dhahaan ma khasab maaha caalamku dhan isku raaco yani habkan capitalism siisa wuxuu ku fiican yahay yani doorasho wey adiga xur baa tahay ama raac ama diid haddaad diiddo you welcome meesha doontid aad haddaad ogolaatana waa qaadan kartaa mar walba waxaa muhiima inaan xasuusano numberkan one point seven billion waa number weyn wey yani yani adduunka o dhan yani quarter ama marka shan loo qaybiyo one fifth oo kale wey marka intaasoo qof oo mobile haysata markay awood u hesho inay banking facilities helaan wax aada loogu farxo wey annaka soomaali ahaan marka waxay danta noogu jirtaa intay laba saddex shirkadood kala qaybsan lahayn waddanko dhan inaan la mid noqono adduunka kale marka oo noqono global citizen oo adoo muqdisho jooga aad wax ka iibsan karto baris ama new york ama nairobi ama johannesburg oo wherever it is adoo isticmaalayo facebook account waayo facebook waa free account laakiin dhibaatooyinkeeduna way leedahay oo privacygaadii waxaad iibsanayso lacagtaad haysato wixii oo dhan yaa hayo wey yaa maamulaya waxay hadda lasku haysta waxaas wey masalan yurub waxyaalaha ka qeylinaysa taas wey australia waa la socotaa yani facebook ma la aamini karaa oo ma tahay sida dowlad oo kale qof lagu aamini kara daatadaadii laakiin hadda su-aalaha noo yaalaba maaha anaka soomaaliya waa heerkaas maba joognaba waxyaala ka horeeya oo ka dhib badan baaba na horyaala bal warku aan xalina marka hore waa garta marka guud ahaan marka laga reebo privacygaasoo kaleo laga boqo hadda caqabadaha ugu waaweyn oo facebook hortaagan oo marka arrintan uu soo bandhigay caalamku ka hadlaayo oo laga yaabo in ay ama dhibaatayso ama waqti ku qaadatay inay arrintan soo bandhigaan maxaa ugu waaweyn Wa- waxaa loo baahan yahay waxaa waye technologiga sidiisa inuu neutral ahaado yani technologiga lama rabo inuu kugu khasbo inaad hal meel aado cabsida weyna jirto waxaa weye haddaad facebook lacagta uu keeni doono ama, ama uu soo wada la isticmaalo ma laga yaaba inuu dadki ku leexiyo marka meelaha qaarkood ama ka leexiyo meelaha qaarkood marka waxyaalaha loo baahan in laga fikira waxaa weye sidee loo dhigi karaa war waxaana keentay neutral ha ahaadeen ha ahaadeen sida haddaad gaari iibsato khasab maaha in lagu dhaho taayaradii ama injinkana meeshan ka gado meeshaas waad ka soo gadan kartaa laakiin facebook waxyaalaha ay ku khasbayso waxaa waye iyada nafteeda monopoly masalan hadda africa waxay ku wareejinayaan cable fiber oo dhan waxay bixinayaan free internet laakiin haddaad eegto free internetkooda weli waxaad ku dhex jirtaa un facebook marka qofkaan garanaynin wuxuu moodayaa inuu internetkii caadigaa ku jiro laakiin kuma jirtid yani waxaa ku jirtaa daaqad ay kuu furtay facebook marka facebook waxay kugu toos- kugu toosinaysaa ama ama ku keenaysaa meesha iyada rabto tan marka tan laga cararaya marka marka waxaaba dhici kartaba internetkooda markaa isticmaalaysid shirkadaha la tartamayo kale inuu internetkooda kuu diido inaad ku xiratid mobilkaaga correct ah, waxaa laga yaaba adiga adoon ogeyn laakiin adiga ku oran maayaan saasaan samaynaynaa laakiin way kugu leexinayaan si indirect ah marka waxaad arkaysoo dhan waxaa un wey waxay ayaga adduunka say u arkaan marka dowladaha horumaraya way kasii fikireen marka waxaa la yidhi arrintan ma soconayso yani qofku waa inuu xor u ahaada hadduu rabo inuu wax ka iibsado wadankan ama inuu ka iibsado shirkadan meesha rabo waa inuu aado laakiin haddii aan laga sii fikirin waxaa dhici karta masalan anakoo dhan oo soomaaliya in haddaan isticmaalan facebook lacagteeda meesha facebook doonto inaan aadno marka marka waxyaalaha loo baahan yahay horta number one in la fahmo waa maxay yani falsafada ka dambeysa waa gartay haddaad marka een, eh, hormuud oo kale ama amal oo kale ama dahabshiil oo kale shirkadaha waaweyn oo telecommunicationka oo nidaamkan hadda isticmaala hadday ku dhihi lahayn maxamedow talana si arrintan sidee uga eh, diyaargarownaa maxaad kula talin lahayd maya ta- tan ugu horeysa horta waxaa wixii in la fahmo yani libra iyo calibra labadan arrin ay keentay facebook saddexda wiiga lasoo dhaafay adduunka dhan way ka cusub tahay australia way ka cusub tahay qof walba wuu akrinaya waa la fahmaya waxaa la rabaa in la derso bal marka ugu horeysa horta wixii in la derso oo la yirahdo war waxaan ay keentay facebook xaggee u socdaan facebook waa kambani xoog badan wax badan buu bedeli karaa dadka anagana badankooda isticmaalaan marka haddii free lagu siiyo serviceka dadka waxaa laga yaaba inay iska qaataan marka shirkadaha horta waxa ugu horreeya waxaa weye inay bal horta akhriyaan barboosilka dadkan keeneen boqol partner ba yeelan doonaan hadda soddon shirkado waaweyn visa amex yani shirkadii waaweyn oo dhan baa la shaqeynaya marka waxay noqonaysaa arrin xoog badan oo u baahan in laga sii tabaabushaysto la fahmo oo dadka aqoonta u leh lala xiriiro la yirahdo waxaan halaga tashto laakiin hadda meesha ma joogno anaka meelahan joogno waa meelo aada ugu hooseeya yani adbood ogtahay dal ahaan soomaaliya oo kale ma diidi kartaa ma dhihi kartaa maya anagu shaqo kuma leeyahay wallaahi taa sheekada mar horaa laga soo tegey maraa wax diidi karna hadda ma joogno waa hadaad muqdisho tagta maanta eh, walaa dowlad walaa hormuud walaa qof kale ayaan maamuli karin yani qofka dhalinyarada xamar jooga wuxuu isticmaalayaa facebook whatsapp instagram you name it any social network yani sharci celin kara malaha infact khatarta weyn ee haysato waxaa weye xataa wadamada hore umaran joogno shuruuc baa jirta wixii kala ilaalinaysa anaga kuwa xataa ma hayno yani qofka muqdisho jooga maanta wax kastuu iska arki karaa wax walba samayn karaa yani waxyaalahan aan ka hadalnay mar hore oo dhibaatooyin keeni kara dhalinyarada anada access bay u leeyihiin waayo shuruucdii basic ahaa ayaana heeninba waxaa keenayan waxaa weye aqoon la-aanta wey waayo technologiga ficnaana uu leeyahay xumaana uu leeyahay haddii marka maamulka uu meesha ku jirin miisaanka inta badan waxaa laga yaaba inuu meesha xun u bato marka dambe waayo marka qofka dhalinyaro yahay waxyaalo badan baa soo jiidan karo oo u baahan in laga wacyigeliyo oo laga soo celiyo marka waxaa ka maqan baa leedahay ni- nidaamkii regulatoriga ahaa oo maamuli lahaa oo kala celin lahaa tan ugu muhiimsan taas weye yani regulatory authority wuu jiraa laakiin focuskeed meel kaluu jiraa waxyaalahan waa waxyaalo u baahan diib in loo yaqaano yani aad wixii loo yaqaano waxaan kor ka arkayso dhan waa superficial wey waxaad arkaysa un in yar yani waxaa laga yaaba one percent intuu yahay ninety nine percent uu hoos jiro marka qofka one percent ku faraxsan ee intaa la ordaya wuxuusan ogeyn ninety nine percent hoos ku jira inay waxyaalo kale ku jiraan haddaan quickly tusaale soo qaadano internetkan isticmaalno yani waxaa jira deep waxaa jira dark waxaa jira yani internetka caadiga ah saddexdii ma kala naqaan anaga isuulkeen jiraan kulli internet buu noo yahay laakiin adduun kale waa la kala qaaday yani hadduu deep yahay dowladihii iyo bangiyadaa leh hadduu yahay dark eh, dadkan kale eh, spookiska ama basaasiinta iyo dadkan kale waanan ee ku jira suuqyada kale ayaa isticmaala internetka aadigana kaan isticmaalno wey annanka soomaaliyana uma kala baxsana saddexdooda waa isku duubna waxaa naqaana un internet
sbs.com.au